mahmaahyadii cutubka labaatan iyo afaraad dad shar leh ha ka masayrin hana jeclaysan inaad iyaga la joogtid waayo qalbigoodu wuxuu ka fekeraa qarribaad oo bushumahooduna waxay ku hadlaan belaayo guri wuxuu ku dhismaa xigmad wuxuuna ku taagnaadaa waxgarasho qowladahuna aqoontay kaga buuxsamaan maal kasta oo qaali ah oo qurux badan ninkii caqli lahu xoog buu leeyahay oo ninkii aqoon lahuna itaal buu sii korarsadaa waayo waa inaad talo wanaagsan ku dagaalantaa oo waxaa taliyayaal badan la jirta nabadgelyo xigmaddu nacaska way ka dheer tahay isagu xagga iridda afkiisa kuma kala qaado kii ku fekera inuu xumaan sameeyo waxaa loogu yeedhi doonaa balaayo sameeye fikirka nacasnimadu waa dembi kii wax quursadaana waa u karaahiyo dadka maalinta dhibaatada haddaad liicdid itaalkaagu waa yar yahay samata bixi kuwa dhimashada loo wadayo kuwa ku dhow in la gowracana dib uga qabo haddaad tidhaahdid bal eeg waxaan ma aanu garanayn kan qalbiyada miisaamaa miyaannu ka fiirsanayn oo kan naftaada dhowraa miyaannun ogayn oo miyaannu isagu nin walba ugu abaalgudayn sida shuqulkiisu yahay wiilkaygiiyow malab cun waayo wuu wanaagsan yahay oo waxaad cuntaa awlalada malabka taas oo ku dhadhan macaan oo xigmadda aqoonteeduna sidaasoo kaley naftaada u ahaan doontaa oo haddaad iyada heshid waxaa jiri doona abaalgud oo rajadaaduna ma go'i doonto sida nin shar leh ha u gabban kan xaqa ah gurigiisa oo rugtiisa nasashadana ha qarribin waayo nin xaq ahu toddoba goor buu dhacaa wuuna soo sara kacaa haddana laakiinse kuwa sharka leh waxaa lagu afgembiyaa balaayo haraynrayn markuu cadowgaagu dhaco oo qalbigaaguna yaannu farxin markuu turunturoodo waayo waaba intaas oo rabbigu taas arkaa oo shar la ahaato indhihiisa oo uu dabadeedna cadhadiisa ka soo celiyaa isaga xumaanfalayaasha aawadood ha isku dhibin kuwa sharka lehna ha ka masayrin waayo kii shar leh abaalgud ma heli doono oo laambadda xumaanfalayaashana waa la baktiin doonaa wiilkaygiiyow rabbiga iyo boqorkaba ka cabso oo ha ku darsamin kuwa isrogrog badan waayo balaayadoodu si degdeg ah ayay u soo kici doontaa oo bal yaa yaqaan baabbi'inta labadoodaba oo weliba waxyaalahaanuna waa wixii ay kuwa aqliga lahaa yidhaahdeen in dadka garsooridda loogu kala exdaa ma wanaagsana kii kan shar leh ku yidhaahda xaq baa tahay dadyowga ayaa habaari doona oo quruumuhuna way karhi doonaan isaga laakiinse kuwii isaga canaantaa farxad bay yeelan doonaan oo dushoodana waxaa ku soo degi doonta barako wanaagsan kii jawaab quman ku jawaabaa bushimihuu dhunkadaa shuqulkaaga debadda ku hagaajiso oo beerta ku diyaarso oo dabadeedna gurigaaga dhiso deriskaaga sababla'aan markhaati ha ku furin oo bushumahaagana ha ku khiyaanayn hana odhan wixii uu igu sameeyey oo kale ayaan ku samayn doonaa oo ninkii sidii shuqulkiisu ahaa ayaan u abaalmarin doonaa waxaan ag maray ninka caajiska ah beertiisa iyo ninka garaadka daran beercanabkiisa oo bal eeg kulligood waxaa ka baxay qodxan oo dhammaantoodna waxaa qariyey maraboob oo derbigoodii dhagax ahaana waa dumay markaasaan eegay oo aad uga fiirsaday waan fiiriyey oo wax ka bartay weliba in yar baad seexanaysaa oo in yar baad gam'aysaa oo in yar baad gacmaha hurdo u laabaysaa haddaba cayrnimo waa kuu imaan doontaa sida tuug oo kale oo baahina sida nin hubsita oo kale